gudoomiyaha deegaanka yeed ee gobolka bakool ayaa v o eda u sheegay in dagaalkii toddobaadkan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen deegaanada yeed aato iyo washaaqo ay geysteen khasaare xoogan waxa uu sheegay gudoomiyaha deegaankaasi cabdisalaan duwale cumar in weli al-shabaab ay dul fadhiyaan halkaasi iyaga oo boqolaal dagaalyahan ah kusoo weeraray deegaanadaasi xuduudda saaran waxaa gudoomiyaha yeed oo u sheegay v o eda in dagaalka ay ka qayb galeen ciidamada liyu booliska dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kadib markii al-shabaab ay gudaha u galeen gobolkaas gudoomiyaha yeed cabdisalaan duwane cumar ayaa oo v o eda waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya siiyey oo dagaalkaasi ku saabsan ayaa qaybtan hore uga waramay wasaare cabdi axmed weerarka al-shabaab iyo saamayntiisa bismillaahi raxmaani raxiim xaaladda yeed waxa weeye maalinta arbacadii dagaal baa ka dhacay nimankan shabaabka nabadiidka ayna soo weerareen kow iyo tobanka galabnimo ayna soo weerareen dagaal baa ka dhacay shacab iyo ciidan inta ka dhaxaysa saameyn badan buu u geystay dagaalkaas marka waxa weeye dagaal wejiyo badan buu ahaayo yeed keliya lama soo weerarin hal mar baa yeed iyo aatoba la soo weeraray yomelia washaaqo oo soddon kilomitr xaga koonfurta naga jirta dagaalka marka saameyn badan buu waddanka u geystay dhib badan baa meesha ka dhacay dhimashaa dhacday dhaawacbaa dhacay qaxbaa ka dhacay dhibaato weyn buu dagaalka marka yuu geystay waa hagaag marka degmada yeed gudaheeda meeq qof ayaa ku dhintay
degmada gudaheeda waxaa ku dhintay laba qof laba askari laba askari laba askari oo ciidanka annaga ku dhintay dad shacab oo dhowr iyo tobanana waa ku dhaawacmeen oo dumar iyo ciyaal iyo odayaalba leh oo weliba aad u ildaran oo isbitaal fiican aan la geynin bax badan iyo beeloqo badanna waa way gaadhay magaalada oo dadkii waxa weeye magaalada waa ka qaxeen oo markay ayagoo abaar jooga oo xilliaada ku jira waxa weeye maraakiicil oo aabayeelin loo aabayeelaynin lagu riday oo meel walba waxa weeye suu iyo hobiye iyo wax lamida lala dhacay waa dadka qax badan baa gaahay dhimashada laakiin annagu meesha annada waxaa naga dhintay laba qof iyo dhaawac toban iyo laba qof ah waa hagaag bal dhinaca kaleetana degmooyinka kale deegaanada kaleeto ee dagaaladu ka dhaceen ee xuduudda saaran ayagana maxaa ku dhintay dhinacada aatoo kale waxa weeye degmada aatoo kale iyadana saameyn intaa leeg iyo ka badan buu u geystay waxa weeye qaxa iyo dhaawaca iyo dhimashada waynala qabaan haddaysan naga badnayn weliba isku saacad buuna dagaalku dhacay ataaday gooyeen waxa weeye nodweg haddii la tagay waxaa isgaarsiintii ay maqan tahay oo si loo kala adeegtalayn ay waxa weeye soo weerareen meel kasta xeryihii ciidamada xabadda ka bilaadeen shacabkiina malaatyaalana dhaheen dadka deriska nalaha ciidamada deriska nalaha ee dowlad deegaankana waxa weeye dagaalka isagana way la galeen xeryaha marka ciidamada oo hurmaha halka noo jooga oo annaga militariga ah iyo kuwa kala iyo shacabkaba intoo dagaalku waa saameeyey waa hagaag waxaad wararka qaar ee v o edu helaysa ay sheegayaan in ciidamada liyu booliska la yidhaahdo oo dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ay soo galeen dagaalka ooy qayb ka qaateen kadib markii al-shabaab ay gudaha u galeen dhinaca xuduudda ee ethoobiya marka arrintaas maxaad nooga sheegi kartaa waa jirtaa arrintaas nimanku laba qaybood bay ahaayeen qayb gudaha ethoobiya u socotay ahaayeen annaga kamaanan warqabin afartan iyo shan kilomitr bay ahaatay iyoy isku jiraan kala barkooda ay ka gudbeen kolonyo gaadiid culus wadatay ahayd kuwa markii si aan loo dareemin isku mar baa xababadda yeedna way ka dhacday haatana way ka dhacday kolonyadii ayadaa inna dhaxda ayay ka baxday tuulooyin soddon kilomitr loo jiro oo gudaha ka tirsan gobolka afdheer ka tirsan ayay xabadda hore uga sii bilaabeen gudaha ayay sii galeen boqol iyo soddon kilomitr gudaha bay galeen ciidamada dowlad deegaanka kuwii dagaalka qabsada mooyaane kuwii kale ee gudaha ku jiray baa ka hor imaaday dagaalkaa shalay iyo xalay iyo maanta iyo caaw intaas ayuu socdaa nimankaa meel laagaha bay galeen waxa weeye dowladda dowlad deegaanka ayaa ka warbixin doonta oo waa nalagaha boon yahay dagaalkaa laakiin saameyn culus buu keenay saacadaha hadda aan ku jirnana sida xogta aan ku helayno waa lasoo aftaray gaadiidkay wateen wuxuu ahaa siddeed iyo toban gaari oo dadkii arkay ay noo xaqiijiyeen ciidankuna ciidan wuxuu ahaa farar badan ilaa afar boqol askari meelahaas ah nimankaa marka waa gudbeen kuwii kale ee annaga nala dagaalamay ee aata la dagaalamay ee xeryaha ciidanka new booliskana la dagaalamay xeryaha ciidanka soomaalia ciidamanka ciidanka militariga federaalka keenna ana la dagaalamay waxa weeye shacabka la dagaalamay kuwaas annaga waxa weeye nooga khasaaro badnaa oo waxa weye magaalooyinka saameeyey wayna iskaashanayeen oo hal ciidan oo iskaashan bay ahaayeen dabcan fitiradaha u kala duunaa oo kuwana gudaha inay galaan kuwana annagana mashquuliyaan bay ahayd kuwa marka waxa weeye khasaarahoodii iyo faa'iidadooduba horey buu naga jiraayo oo dowladdaas ah howlan annagana kuwii lala dagaalamay baana dul fadhiyo ilaa iyo hadda aan hor fadhinaa marka weli laguma kala bixin dagaalkiio al-shabaab waa idin hor fadhiyaan
al-shabaab wayna hor fadhiyaan waxa weeye waxa weeye waa noo dhow yihiin insha allahu waxa weeye inaan iska fogeyno oo waddanka aan meelahay ka imaadeen ku celinana way naga go-on tahay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha yeed cabdisalaan duwane cumar oo u warramayay saare cabdiaxmed dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in qayb kale oo kamid a waraysiga aan la yeelanin guddoomiyaha yeed aad ku maqli doontaan idaacadeena galabta iyo caawa haddii ilaah yidhaahdo